magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka jira ciyaalweero dhibaato ku haya bulshada isdhibaateeya dhexdooda waxa ay u abaabulan yihiin koox koox iyaga oo ka dhisan xaafadaha ay ka kooban tahay jowhar ciyaalweerada ayaa caqabad ku ah amniga magaalada waxaana cabasho badan ka muujiyey bulshada maamulkana dhowr jeer waxa ay ka soo saareen amarro digniin oo ay u dirayaan ciyaalka wasiirka wasaaradda amniga gudaha hirshabelle mudane maxamed cabdiraxmaan kheere ayaa amaro digniin ah u diray ciyaalweerada isagoo waalidiintana ugu baaqay in ubadkooda ay ka warhayaan markii maxaa ladhaha go-aano oo masiiriya oo amniga qusey la gaarayane guddigan oo xog ogaal asaga u yahay isaga oo u daadijiyey bulshadii waayo annaga maxaa layidhahdaa bulshado dhan ma wada gaari karno laakiin qeybaha kala duwana bulshada idinkaa ka socdo fariinta haddaa idinka qaadaan qeybaha kale ee bulshada xaafad walba way ku gaaraysaa waxaan ognahay carqalada ugu badan ama dhibaatada ugu badan ee soo lalaabato ee caasimada ka jirto inay tahay ciyaal weero ciyaal weeradane nin walba cunugiisa iyo maxaa maamo walba cunugeeda iyo gabar walba walaalkeed wiil walba walaalkiisa hadduu gacanta qabto ama uu yidhaahdo war waxaan ka joog haddii uu u taag waayane oo asaga keena saldhiga horta wax badanaa yacni noo toosi lahaa qofkii saldhiga la keenane nabadoonkiisa hadduu yiraahdo cunugan waa edab daran yahay haligu haayo meesha cunug damba banaanka usoo baxaya mala laakiin waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah cunug wax soo haleeyey ama markaas faldembiyeed gacanta asoo kula jira lasoo qabtay oo hay-adaa amniga soo qabteen oo saldhiga la keenay in nabadoonku ka daba yimaado oo yirahdo ani koofidayaan tuuraa haddii kale wiilkan hala ii siiyo iskuulo ka yimaaday ama masaajida u socda la dhaho
si kastaba ahaatee ciyaal weerada waxaa caqabad ay ku yihiin amniga haddii aan laga hortegin waxaa faraha ka sii baxaya amniga